asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta eanu ka soo miyahaahno afka hooyo iyo qaybihiisa kala duwan xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe oo la yidhi haddii eebe idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex way kula gawaan raacaan waxaa la yidhi saddex way kula gawaan raacaan waxaan u malaynayaa gawaan raaca laftiisa ayaa barasho u baahan waxaa la yidhi saddex way kula gawaan raacaan gamaan badhaya jacayl guurla'aana iyo gurtaa xildoona saddexduba way kula gawaan raacaan ayay xubinteenna murtada maanto inaan leedahay waa gamaan badhaya jacayl guurla'aana iyo gurtaa xildoon ah saddexduba way kula gawaan raacaan bay xubinteenna murtada maantu leedahay aan dhex galno waxa weeye gamaan badhaya waa faras orod gaaban oo haddii ilaah kuu soo ogolyahay weliba dabeecad xun oo maaragta hadduu doono adoo saaran istuurahaya ama adoo saaran ayuu kula cararhaya suu doonaba ha noqdee waa faras badhay ah oo aan orodkiisu ku deeqaynin waxaa maantana booskiisa waxaa ku jira gaadhi khataar ah ama gaadhi haddii ilaahay kuu idmahayo kharaabay oo kharrawsan ayaa booskiisa ku jira oo laga yaabo maanta intaad magaaladan ka rarta dhex kugula hallaaba kaasaa booskiisa ku jira waa gawaan raac ama wuu ku dhibaateeyaa weeye waa faraskaas isaga eh waa midda labaad waa jacayl guurla-aanah jacayl shan sana lix sana socdo oo idinkoon isguursanin lix sanaa wada soconnaa marka dambe idinka unbaa isu soo uri waadna kala cararaysaan waadna kala eed sheegan doontaan weeye marka markaad guursato on wax jeclow taas ayaa ah midda ujeeddada guud ee looga jeeda sababtoo guur hortii haddaad wax jeclaatay dee maba ogidba wax calaf kuu gala wax calaf kuu galay aad isxalaalaysateen waxaa jeclow laakiin wax kale ha jeclaanba gabadha adigu ilaahay ku siiyey aqalka kuu joogta iyo ubadkeediiyo gurigaaga jeclow waa nasiibkaagiiyo ilaahay baa kugu dara waana calafkaagiiyo middaa ilaasho intaad mid aan aan meherbo kuugu dhicin aad dhihi lahayd waan jeclahay amaad dheefta u diidi lahayd waa gawaan raac iyadunaoo aakhir way ku dhibaataynaysaa weeye oo dhibaato un iyo murugaad ka dhexlaysaa iyo maaragtay dembiye iyo hoog iyo ba waa midda saddexaadeh iyo oo isna ah gurtaa xildoon waa tug khaa'inahoo afarta hool guban oo aad og tahay inuu haddii ilaahay idmahayo uusan kabya kitaab kale aqoonin wax alla wuxuu arkana uu xadahayo wax alla wuxuu arkana uu qaadanhayo waxna aanu naxaynin dad iyo bili'aadan iyo xoolo iyo dhul midna aan dan ka lahayn isaguna waa kaas isagaa waa gurtaa waana xildoon adiguna dee waa taageertay haddaad taageertana dee wuu kula gawaan raacayaa oo hadhow khaladka uu galo qayb ayaad ku yeelanaysaa saddexdaasi marka way kula gawan raacaan bay xubinteenna murtada maantu inaan leedahay xubinteenna murtada maantu waxay ku leedahay saddex way kula gawan raacaan gamaan badhaya jacayl guurla'aana iyo gurtaa xildoona saddexduba waa ay kula gawaan raacaan marka intayna kula gawaan raacin iska ilaali marka horeba adigu ha taageerin si ayna kula gawaan raacin sidaasaan aniguna kugu darhaya mahmahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka e b waxaa la yidhi waraabe dhankii loo eryaba waa utoobiye waraabe dhankii loo eryaba waa utoobiye